natiijada imtixaanka ee laba kun iyo sagaaliyo tobanka ayaan ku dhawaaqaynaa insha allahu tacaala imtixaanka sixidiisa waxaan bilownay bisha labaatankeedii ka horna bishii juun labaatankeedii ka horna waxaanu ku jirnay koorkiisii macnaheedu waxaa weeyaan bishii juun soddonkeedii beri waxaa socday koorkii imtixaanka oo macnihiisu uu yahay in waraaqaha ardadu ay galeen lagu dhejiyo lambarkii sirta ahaa lagu dhejiyo toban iyo dhowr beri ayay socotay arrintaasi kadibna waxaan bilownay sixidii imtixaanka saan horay idinku soo sheegnay aanu saxaafadda la wadaagnay laba boqol oo arday macallin ayaa imtixaankaa sixidiisa ka qayb qaadatay waxay dhammeeyeen bishay hadda dhammaatay soddonkeedii oo macallimiintaasi kaceen maanta ay toban tahay ilaa bisha dhammaadkeedii tobankaa beri waxaa gacanta ku haya imtixaanka guddiga imtixaanaadka shaqaalaha xafiiska imtixaanaadka ayaa gacanta ku hayay kadibna dhowrkii beriye u dambeeyey waxaa gacanta ku hayay guddiga joogtada ah ee imtixaanaadka ayaa gacanta ku hayay waxaa la go'aamiyey maanta oo ay taariikhdu tahay toban in loo soo gudbiyo wasiirada iyo iyo madaxda sare ee wasaaradda ayaguna imtixaankii waxay ku soo darsadeen natiijadii imtixaanka loo soo gudbiyey wixii inbud ahaa kadibna waxaanu hadda ku dhawaaqaynaa natiijadii imtixaanka imtixaankeenna wuxuu maraa brosees adag ayuu maraa xanaan adag ayaa imtixaankeennu maraa xanaankaas oo lagu xaqiijiyo hufnaanta imtixaanka hal tallaabo amba hal sellaan haddii laga boodo imtixaanka hufnaantiisu waa lumaysaa sidaas awgeed ayaa waxay qaadatay imtixaankii macallimiintu saxeen toban beri kadib in la soo daayo intaas la hubinayey la dul istaagayey laba jeer saddex jeer lagu noqonayey dhibicda ardaygan la siiyey ma tahay tii dhabta ahayd annagu waxaanu ka duulnaa imtixaan tayaysan oo la hubiyey oo quality leh ayaa wuxuu keeni karaa bari tayaysan keeni kara macallin hadduusan ka baqaynin imtixaan ka dambeeya oo rasmi ah oo tayale hadduusan macallinku ka baqaynin ardada wax ma barayo bari tayaysan oo macallinku uu si fiican ugu hagarbaxay ayaa waxay keentaa oo dhashaa barasho tayaysan ardaygu hadduusan ka baqaynin imtixaan taya leh oo u imaanaya oo ardaygan si fiican u jaalanji garaynaya taxaddi ku samaynaya arday wax ma baranayo barasho tayaysan kadib markay timaaddo waxaa la helaa aqoon tayaysan aqoon tayaysanna waxaa ku xiga aqoon tayale qofku markuu helo nolol tayaleba imaanaysa iyo qofka oo noloshiisii adduunka uu ku noolaa ay noqoto nolol fiican oo ku filan isaga ay noqoto sidaas awgeed waxaanu ka duulaynaa had iyo goor halbeegyada imtixaanka lagu cabiro inay noqdaan halbeegyo standard ah oo taya leh oo aan marna compromise laga gelaynin waxbarashadeenna aan ka gelaynin intaasi waa halbeega aan ka duulayna weeyaan imtixaanku sanadkan waxaa galay shan kun oo arday arday ku dhowdhow baa galay tartan adag buu ahaa wuu nooga duwanaa sanadihii hore dhinacyo fara badan marka la eego maalintii la qaadayey imtixaanka la qaadayay bishii may dhexdeeda si aad la wada socotaan challenge adag baana haystay kadib sixidiisiina challenge kalaanu gallay ardadu dhegtay wada taagayaan waana na wada sugayaan maanta waxaanu rabnaa marka inaan ku dhawaaqno warbixinno koob kooban oo imtixaanka ku saabsan isla maanta koob iyo tobankana dhammaan ardadu golis bay imtixaankaa ka raadsanayaan imtixaanka guud ahaan ardada gashay markay tartameen waxaa ka soo baxay maadadii imtixaankii ardada natiijadoodii eeda ardada keentay waxay noqdeen laba boqol iyo shan arday bay noqdeen ee minskana ardada keentay waxay noqdeen laba boqol iyo siddeetan iyo lix arday bda waxaa keenay b blaska waxaa keenay laba boqol iyo toddobaatan b blain ama bda caadiga ah waxaa keenay laba boqol labaatan iyo labo b minsna ardada keentay waxay ahaayeen lix boqol siddeetan iyo saddex cda ardada keentay blaska waxay ahaayeen lix boqol afartan iyo sagaal cda blainka ardada keentayna waxay ahaayeen toddoba boqol iyo konton iyo labo c minsna waxaa keenay afar boqol iyo toddoba arday baa keenay halka haddaad isu geysaan tiradaas waxaad ogaanaysaan ardada calooshoodu inay ku jirto si inay ku jirto oo ah sida ugu fiican ee imtixaanka marka la sawiro koorta imtixaanka marka la sawiro inay aroosha ardadu ku ururto siida inay ku ururto ardada dhiiga keentay waxay ahaayeen afar boqolabaataniyo sagaal afar boqollixdaniyo lix iyo afar boqol iyo hal oo ah dhiimaynaysa guud ahaan ardada waxaa ka dhacay siddeetan iyo laba arday waxaana ka maqnaa soddon iyo kow arday ayaa ka maqnaa afar kun siddeed boqol sagaashan iyo saddex arday baa sidaas imtixaanka ugu fadhiisatay guud ahaan ardada tartamay markay ardadu tartamaan intaasi waa ardadii sidii ay u tartameen iyo natiijadoodii waxaa jirta maadooyinka ayaan waxaan ku samaynaa celceliska maadooyinka maado walba siday ardadu u tartameen baa maadaduna tartan u leedahay siday ardadu u tartameen baa maado walba tartan u leedahay maadooyinka ugu sarreeyey sanadkan ardadu ay ugu sarreeyeen waxaa ugu muhiimsanaa maadada tarbiya alislaamiya oo ardadu ay ku baaseen lixdan iyo labo ayay ku baaseen lixdan iyo labo macnaheedu waxaa weeyaan boqol baa laga rabay ardadu guud ahaan waxay keeneen natiijadoodii celceliskeedii waxay keeneen lixdan iyo labo ayay maadada tarbiyada keeneen maadada soomaaliga oo ah maadada ardadu ugu sarreeyeen waxay keeneen siddeetan iyo lix ayay keeneen dhibic afar ayay keeneen ardadu waa maadada ardadu ay ugu sarreeyeen maadada carabiga ardadu waxay keeneen lixdan iyo labo maadada ingilishka ardadu waxay keeneen lixdan iyo toddobo maadada xisaabta afartan iyo toddobo dhibic sagaal ama konton iska dheh fisikiska waxay keeneen soddon iyo sagaal kemisterigana waxay keeneen soddon iyo toddobo ayay keeneen biologiga ardadu waxay keeneen konton iyo afar historygana waxay keeneen ama taariikhda soddon iyo afar dhibic toddobaatan ayay keeneen jugraafiga ardadu waxay keeneen afartan iyo sagaal dhibic labaatan iyo sagaal busineska waxay ardadu keeneen soddon iyo sagaal dhibic lixdan iyo afar agricultureka ardadu waxay keeneen soddon iyo afar dhibic soddon iyo lix i c t-da ama kombyuutarkana ardadu waxay keeneen lixdan iyo lix dhibic afar ayay keeneen maadada u dambaysa waxa weeyaan government and politics ardadu waxay keeneen konton iyo kow dhibic siddeetan iyo afar ayay keeneen tartanka maadooyinka waxaa lagu soo saaraa celceliska dhammaan maadadaas inta shantii kuna arday imtixaanka u gashay oo habsankii laga saaray oo laysu geeyey oo loo qeybiyey tirada ardada maadada u fadhiisatay sidaasay ku soo baxday averageka ama miinka maado walba ay ardadu soo gaareen ama maadadaas lagu baasay sidaasay ku soo baxdaa dhinac kaleanu ka istaagaynaa tartanka iskuullada waxaanu ka istaagaynaa iskuulladana waa la tartansiiyaa tartanka iskuulladu wuxuu ku yimaadaa had iyo goor tiradii ardada ee u gashay imtixaanka natiijadoodii oo dhan oo la isu geeyey oo loo qeybiyey tiradii ardada loo qeybshay sidaas awgeed iskuullada badanaa horay u soo kaca sida ardada loogu qiimeeyo a b c d baa iskuulladana waxaa loogu qaybiyaa iskuul a keenay iskuul b keenay iskuul c keenay iskuul d keenay tobanka iskuul ee u horeeya sanadkan imtixaanka ugu fiicnaa xagga berformansiga la yidhaahdo iskuul berformansiga ayaan waxaan rabnaa inaan sheegno badanaana waxaa laga yaabaa inay ku xidhnaato tirada ardada ee iskuulkaas u gelaysa iskuulka buraan baa sanadkan wuxuu ahaa iskuulka ugu berformansiga fiicnaa iskuullada ardadiisu aad bay u yarayd oo dhowr iyo toban arday bay ahaayeen iskuulkaasi wuxuu keenay p plus buu keenay b plus iskuulka boosaaso public oo iskuul ardadiisu ay dhowr boqol laba boqol ku dhowaayeen ugu yaraan baa ku xigay oo lambar laba galay iskuulkaasi wuxuu keenay b ayuu keenay iskuulka galdogob isagana galdogob secondary wuxuu keenay b iskuulka nugaal secondary wuxuu keenay b iskuulka muntada qardo wuxuu keenay b minus iskuulka sheekh cusmaan wuxuu keenay b minus iskuulka imaam nawowi boosaaso wuxuu keenay b minus najaax wuxuu keenay b minus imaam shaafici wuxuu keenay b minus iskuulka la yidhaahdo xaaji salaad oo carmo ku yaala wuxuu keenay b minus waa toban iskuul biida aan xiro salaaxudiin iskuul la yidhaahdo oo dhahar ku yaalaana wuxuu keenay b minus buu keenay halkaa macnaheedu waxa weeye sanadkan iskuulladeenna waxaa u sarreeyey koob iyo tobanka iskuul oo b keenay ayaa iskuulladeenna u sarreeyey xagga berformansiga berformansigu waa wax muhima waana waxa iskuulladu ay ku tartamaan haddii iskuulku uu iska dhex arki waayo berformansigan dugsiyada macnaheedu waxa weeyaan tartankiisu waa liitaa weeye waa muhim marka iskuulladu inay daneeyaan waa muhim wixii halkaa ka hooseeya iskuulladu waa c weeye weli iskuulladeennu ma aanay gaarin e ma aanay gaarin iyo e minus midna sanadkanaaba noogu sarreeya oo iskuulkaasi uu d plus uu keenay waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda insha allahu tacaala inay ardadu sidaa intaa ka fiicnaadaan waxaana waa wax ardada ku xirane maaha wax iskuulku iska keensan karaya ma aha sanadsanadba macalim iskuullaha soo gala iskuul baa sanadkii hore iskuullada hogaaminaya sanadkan hoos bay jiraan laakiin waxaa laga yaabaa iskuul inuu sanad walba ku dhex jiro ee tob tenkaas iskuullada ugu sarreeya inuu ku dhex jiro ayaa suuragala inahaasi waa inaha aan rabno imtixaanka natiijadiisa oo samaria inaan ka sheegno